bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaariha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin hamiin kasta ku dhowin sudaasan warbaahinta warsan saacdan oo kale markii la kureeba hamiinimada jimaada ee sabtiga hooydaasa hamiinimo talaado iyo arbaahoyda ayta taariikhdan iyo keedanta sideeda bilo saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaan ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagada waliba ku mid ah madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo deyra degmada diisoor ee gobolka baay waana ku qayb galay munaasabadda caleemasaarka bulo deegaanka degmada diisoor barnaamijkay ka dheegi doontaan khudbadda madaxweyne lafta gareen lasuku jeediyey munaasabadaas saasaata weliba barnaamijkaana ka dhugunsuud doontaan hoo ilaahay karaalnagada wasiirka bee-ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cali isxaaq oo hadali shirka ku dareera magaalada baydhabo iyo ku qayb galeen wasaarado deegaanka dowlad goboleedyada iyo wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalk barnaamijkaasiin ka gudbii doono waraysuna luweeldhana wasiirka saasaata weliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagad warbixinka eedan haweenka ka shaqeeya suuqa badarka magaalada baydhabo oo reedan bilaabay howlihii shaqaiyo ku haayeen suuqaasa kureed markii hagoheen dalagyadii ku bahaayeen beerood deegaanada koonfur galbeed soomaaliya saasaata weliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagad wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku hadalay cudurka koronafirus waana baaritaan laku suubiyo dadka ku kooyo dalalka dariskale soomaaliya sida kenya iyo etoobiya barnaamijkay ka dheegi doontaan qodobadaas iyo walaagahan izaa'id yaasiin gudbii doona muxudiin xasan maxamed iyo barnaamijkaasiin saarano maxamed cabdiraxmaan abdullana siina dareersi ay dhinac sanacadana waliba gacanwiin ku jeysadahaye cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan mar kale mar lamaad akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta khiyaaraha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo wafduus hogaamiyo weliba sugeegi deeray degmada diinsoor ee gobolka mbaay usoona ku qayb galay munaasabada caleemasaarka golo deegaanka degmada diinsooro oo wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dib heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo hadhistay dhammaadkii bili koowaad sannada labada kun iyo labaatanka xafladaasun ka horeen weliba ku hadalay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo mas-uuliyiin ku dareera xukuumadda federaalk soomaaliya iyoona ku hadaleen tallaabooyinkii la homaray dhismaha golaha deegaanka degmada diinsoor saasaatowna weliba meylo khudbad ku jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen usoona bulshada iyo odayaasha dhaqanka degmada diinsoor uso ka ammaanay qoondada hanraabtiyo kusiyan gola deegaanka degmadaasi diinsoor oo tuman kumid a gola deegaanka biyo nagadeen hanraabta degmadaasiti diinsoor mudane madaxweyne unugu furiyaan awaamiirteeda nafartii ahayti ani maamulkii awoodihii dowladaha la daadejiyay ilaa heer degmo la deersiiyey way aaminsanaa nimay leedahay bilow wanaagsan ata reer diinsoor habeenka sheegnay doorashadii madaxweyne cabdicasiis kudib degmadeen kumalayti golo deegaan landasiinisingatin ani dowladda koonfur galbeed si gaara may leedahay ku hado doontaan mar walba markantaas insha allahu tacaala tusaale jawalihata kudibisan geekanta ka codsateenka ku arga doontaan wayba kale may leedahay islaane degmooyinka kalena niyo kadaydan diinsor markiinu siinkoyani maysinku ballan qaadnay men maray ballan qaadidaan inta ku badan samaynay odayaasha dhaqankana weydiiyeen waysan arinay haddiisan dhistaan golihi deegaanka gabriinka badan ay taariikhda soomaaliya laga samay waysan haka dartan way samay doona intii madaxweynihii dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wafda ballaaran uu soo gaabay oo siin sheenana waana siin lurmugeen ballantaa kulen insha allah idan waa siin runtii golihii inka horeeyey oo imtixaan badan ayaa naqadeen siaan u maleeya soomaaliya laakiin imtixaamiyiin haddii haweenka oo liadlinka oleeya oo qof kasto oleeya oo lin taagaya inoo isku qayb galaan maamulada iyo meesku buuqadan adlinka hambaliyeeyay oo adlinka taageeraw haddii diinsoor maamul shee fadhiid naqado oo siila raba naqada waayo marka haweenkii oo adlinka hanqaltaagayay may naqadu doontaa in oo sidii liikaltaagay in naqane marka maylisugu baahanyaa inuu maamulkan diinsoor xoogii iyo awoodii iyo dadnimadiin siidaan aad iyo aadna ugu muuqataan
degmada golaha deegaanka degmada diinsoor uu ugu horeeyay guddoomiyaha degmada iyo kow iyo labaatankii xubnood ee degmada diisoor loo soo doortay caleemasaarkoodii inaan ka soo qayb galno aniga iyo intii ila socotayba sharafay noo tahay aada iyo aadaan ugu faraxsannahay waxaan leeyahay guddoomiyihii iyo golihii deegaankii kow iyo labaatankii xubnood hambaliyo dadka reer diisoor hambaliyo maamul fiican oo nadiifa oo adduunyada dhan laga taageeray oo dowlad goboleedka koonfur galbeed taageertay oo dowladda federaalka taageertay oo international communityga taageereen oo cid kasta oo maqashay ay ku faraxday yaa samayseen waxaan kaga mahad celinayaa sidaa ugu dhabar adeegteen aada iyo aada u mahadsantiin waxaan kaloo rabaa in inaa uga mahad celiyo odayaashii dhaqankii inta laga sheegay oo afarta oday ahaa oo soo xulay golihii deegaanka oo taladaanadi qaatay sidaan ola hadalweyna u fuliyey bulshada iyo degmada diisoorna u daneeyey oo u dadaalay inay u soo xulaan maamul midaysan oo isku xiran oo dhammaystiran oo gabdho iyo wiilalba u siman yihiin oo dalkan iyo deegaankan u adeegaan saddexdii oday afartii odayba aaday u mahadsanyihiin runtii waxaa la sheegay degmada diisoor baahimaheeda waxaa lagu soo koobay afar laakiin marxaladda maanta lagu jiro diisoor baahideeda afar iyo shan iyo toban iyo kulli waa ka badan yihiin diisoor baahi badanay qabtaa ooay uga baahan tahay in lagu garab istaago ugu horeyso isbitaalkii biyihii dugsigii sare amnigii dhammaystirkii ciidamihii reformka lagu suubin lahaa oo mashaarka loo heli lahaa iyo inay helaan iskool dugsi sare kama helmahane dugsigii hoose iyo dugsigii dhexe iskoollo lacag la-aana oo waxbarasho firi ah oo ilmaha intay aadaan ay tegi karaan inay helaan annaga runtii masajkaas waa qaadaynaa dowladda koonfur galbeed meel kastana waa gaarsiinaynaa doonarka iyo international communitygana waa gaarsiinaynaa annaga dowlad ahaanna waa u istaagaynaa dowladda federaalkana waa gaarsiinaynaa cid allaale cidda gacan nagu siinayso baahidan maanta taallo degmada diinsoor inay wax ka qabato maalinkan inta ka noqono laga bilaabo waa u istaagaynaa waxbaana ka qabanaynaa insha allahu hadduu ilaah yidhaaho sidaba u dhaqsaha badan waanan u samayn doonaa runtii waxaan laga hadlaayo oo la sheegayo waa wixii ugu muhiimsanaa oo adeega bulshada ahaa baahidii bulshada adeegyadii bulshada oo in la dhammaystira u baahneeday ahayd oo laga rabay dowladda oo annagana aan ballan qaadnay waxbarashada caafimaadka biyaha amniga intaba wixii aan ballan qaadnay waaye annaga haddaan nahay dowladda koonfur galbeed siddeed iyo tobanka degmo afar saddexda gobol intaba waxaan ka ballan qaadnay intaasoo adeeg bulsho inaan gaarsiino oon fulino insha allahu diinsoorna nambar wan ay ka tahay abaalmarin bay u heli doontaa degmooyinka ugu horreeya soo gaarsiinayna noqon doontaa waxaan rabaa inaan mar kale dhiirigeliyo dhismihii golaha deegaanka siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ka mid tahay inaan daadejino maamulada si loo gaaro isku filnaasho iyo wada lahaasho iyo laxjeclo gooni ay u helaan dadka deegaanadan degan koonfur galbeed degmo kasta oo ka mida degmooyinka koonfur galbeed waxaan ka suubinaynaa golo deegaan oo looga dayan doono sidaa quruxda badan oo loo dhisay degmada diinsoor maamul kasta markaan samaynayno waxaa halhays noo ah ku dayo degmada diinsoor sida degmada diinsoor loo dhisay u dhis halhayska annaga iyo slooganka annaga kaasuu noqonaya
Day Travel Agency. Sika Taweri. Dorata Irdi.
Dohor Lewako.
Denal Fayle Wako.
Dulemat Raha Lewako.
Dayor Usman Wato.
Dawon Hamberkole Indesho.
Why Hadi Hadi Denarhe.
Hadig Soitan Tahay Hello.
Afriska Day Travel Agency.
Alakin Dorei to Dorei.
Walkawa Denare Kitarisho.
Nairobi Andul Fade E.
Ardisabi Indarare.
Wana Dayuri Hamarkuwejie.
Warshadu Dugan.
Baidoa Nairobi.
Nairobi Baidoa.
Baidoa Addis Ababa.
Addis بسبب duulimaadka sallikiin diyaariyey ديسوي حفيزك دي ترافل اجنسي xafiiska day travel agency ويبقى كلا انت سينج سوبيا fiisiyaalka dalxiiska walbarashada iyo weliba caafimaadka sinanka baafadan wada meeshal eh تركي قدر هنديا بنغلاديش كينيا إيه، اوغندا south africa mozambique malawi malaysia thailand zambia iyo weliba zimbabwe باسبورك لا ديبلاش ma difi sida lahakiin diyaariyo كلنتر كوسار لا بيسل bulshay ku faa'iidaysadaa دي ترافل اجنسي day travel agency wayba kale usu mucaawino cimdiyey تلك سبيليسيا deeq walbarasho onlineka bahadoono wada meshal eh تركيا ماليزيا إيه، اوغندا baldaamo kalena bulshoy maykumadaha gaalkacyo kismaayo beledweyne guraceel cadaada dhuusmareeb dooble hobyo doolow hudur weejid iyo weliba dhammaan goboleed dalka day travel agency wayba iyo gruub la'etaa ama kahirintaa تيوريا انترناشونال فلايك oo duulimaadyada dibido unbahaayaan ee كينيا ايرويز ethiopia airways iyo turkey airways ee dadweyne
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaari magaalada baydhabo weliba ku dareeray shirlan ku hadalaya xaalufka deegaanka iyo gooyowga dheerta iyo sidoo kaleeta dhoofyowga dhuxulo welina shirkaasitu haqaban qaabaday wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalk soomaaliya iyo oona ku qayb galeen wasaarado deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedyada dalka ku jira haddaba shirkaasitoy walyaabo eedka muhiimkan ah ee ku wada hadalaayeen mas-uuliyiinteen isku kooyen shirkun weliba waraysi kulweeldhinay wasiirka wasaaradda biyo-ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cali isxaaqa waraysigan waliba luweelhiday muxdiin xasan xusni soonan ku horreyn weydiiyey shirka ku dareera magaalada baydhabo maanta shirkan annaga een, taariikh labo maarso ay tahay oo baydhabo lagu martigeliyey een, waxay ka- waxaa ka soo qaybgalay wasaaradaha beeyada isteydada sida een, jubbaland koonfur galbeed oo martigelinayso een, hirshabeelle galmudug iyo puntland een, wasiirada oo beeyada dhammaantood ay kasoo qaybgaleen iyo barnaamijkan oo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo daaqa oo qeyb ay ka tahay oo oo ay marti oo iyadana macnaha liidgaraynayso barnaamijka waxaa looga hadlayaa in arrimaha in xaalufinta deegaanka kaas oo ku haya faraba-an in wadanka soomaaliya in islamarkaana in looga hadlayo in wa- dhammaan wasiirada iyo wasiirka xanaanada xoolaha qeybta oo environment qeybta oo maxaa la yidhaahdaa in een, een, daaqa een, arrim waxaa looga aransanayaa een, sidii loo joojin lahaa een, dhibaatadan farabacan lagu haya een, xaalufinta geedaha runtii een, sida la socotid haddii ay dhacdo een, xaalufin geeda waxay dhacaysaa een, een, cimiladii baa isbedeli karaa een, waxaa dhici karaa een, soil irrigation macnaha in dhulkii uu nabaad guuro oo wax soo bixin waayo in cimiladii ay isbedelaanoo een, ay noqoto maxaa la dhahay wadankii een, wadan oo oo oo dhibaataysan Een, sidaas darteed si looga hortago waxaa waaye dadka in la wacyigeliyo loo sheego wacyigelin ahaan loo sheego oo la yidhaahdo een, maxaa la dhahay in ay ka fogaadaan een, baabi'inta een, deegaankooda iyo micnaha dhibaatadaas in ay ka fogaadaan in oo oo bulshada la fahamsiiyo oo aan loo sheego maxaa keenay in waqtigan la qabto maxaa kusoo beegay Een, runtii een, shirarkan noocyadan awalba waa qabsan jirnay haddana waxaa waaye een, waa miitingii een, la qaban lahaa waaye een, sidaas darteed haddana waxaa kusoo beeqay waaba noo ballansan tahay mar kastaba sanadaha dhan waaba qaban jirnayba marka sidaas darteed waa een, in la qabto muhiim baa noo oo noo tahay qosob wa Ee, arrimaha gooynta iyo geedaha dhuxusha laga sameeya way sii xoogaysanayaan marka maxay ka bedelaysaa shirarka noocan ah oo ugu dambeeya midkan maanta dhacaya arrimaha ee, xaalufinta deegaanka runtii een, waxaa ka bedelaya dadkan waxaa waaye een, bulshada in la wacyigeliyo loo sheego een, dhibaatada ay leedahay isla markaas asaas u dha- een, een, een, een, maxaa lalahay wacyigelin aa u siisid qofka fahamkiisu wuu soo dhacayaa een, wax buu fahmi karaa een, waxaa waaye dhibaatadii iyo waxyaabihii ee- oo deegaanka lagu haya dhan waa dareemi karaa runtii een, waxaa waaye een, sidaas darteed waa wacyigelin een, een, een, wacyigelin waaye marka een, haddii qofka la wacyigeliyo oo loo sheego in dhibaato ay imaanayso deegaankiisa wuu- wuu wuu joojinayaa haddana waxaa waaye waxaa la sameynayaa een, alternative een, alternative livelihoodda loo sameynaya waxyaabo kale ay ku bedelstaan dhuxushaas ee ugu nagaadaan en- en- en- en lb gaaski iyo waxyaabahay la isticmaalay macnaha en- in la siiyo aa la barayaa oo fu- en- awareness waay adiga marka muhiim ay ula tahay marka dadka waxaan ku hoolan ee, xaalufinta ama goynta geedaha ee dhuxusha iyo waxaan sameeya iyagu ma la shirteen oo ma loo sheegay in shaqo abuur ama waxyaaba noocaas loo samaynayo ha runtii n dhowr mara waxaan sameynay n community rising oo micnaha lagu fahamsinayay bulshada ay wacyigelin geedaha mar hore dhowr mar baan u sameynay haddana micnaha tii bay la xiriirtaa marka n waxaa waaye waxyaabo kale oo loogu bedeli karo oo oo looga nagaadi karo in dhuxul la shito dhowr mar dhowr mar baan sameynay marka in micnaha dhuxushaas laga nagaado muhiima mar waliba maxaa loogu bedelaya tusaale ahaan wax la iska soo hadal qaaday shirarkiinii hore iyo midkana ma jiraan ha runtii waa jiraa haddaba waxaa socdo in micnaha la qaybiyo gaaskii iyo kii oo raashinka lagu karsanaayay oo si oo iswato isteedada in lagu qaybiyo sida koonfur galbeed iyo micnaha isteedada kaleba waxaa waaye ilaa iyo hadda baydhabo waxaan jecelnahay mar dhow haddii ilaah yidhaahdo in lagu qiibin doono maxaa la dhahaa ilaa iyo lix boqol micnaha kan raashinka lagu karsada ah yaa la siinaya marka waxaa la siinaya kolley marka annaga kolley go-aanka iyo waxyaaba iyo annagoo raacayn horta brotocoolka kolley dib baan kaaga soo sheegaya laakiin communityga lagu celinaa si ay macnaha ugu nagaadaan xulka gadida dhuxusha iyo kabeec mushtarka qolooyinka oo maxaa maxaan ku yidhaahdaa oo kabeec mushtaro insha allah kuwaasaa la siinaya hadii ilahay kuwa ka xoogsada ee tuulooyinka ka soo gora iyagana maxaa maxaa xal ah iyagana insha allahu wasaaradda iyo macnaha istaraatiiji baa ugu degsan oo oo ay tahay minaa in oo dadkaas waxyaabo kale la baraa oo tababar la siiyaa oo si ay uga nagaadaan geedahaas micnaha la bara xirfad kale la baro
kaga dhigan tahay in shirkan aad martigelisaan waxay nooga dhigan tahay wax weyn weyn bay nooga dhigan tahay sababto oo ah maxaa la dhahay muhiim ba noo tahay in micnaha deegaankeena uu badqabo oo oo dhibaatadii ka fogaado sidaas darteeda muhiim nooga tahay baydhowona waa lagu qaban jiray shirarkaba waxay martigelin jirtay sidaas darteed haddana macnaa muhiim ba noo tahay marka koonfur galbeed arrimaha xaalufinta deegaanka intay ka joogta wallaahi runtii koonfur galbeed iyo dhammaan horta soomaaliya dhan ba xaalufinta way wada haysaa laakiin koonfur galbeedna way ku jirtaa laakiin sidii hore sanadahan way ka yaraatay sidii hore ma garatay waa ka yaraatay hadda waa ka yaraatay gabagabada shirka maxaa rajaynaysin insha allahu in kasoo bixi doono natiijo wanaagsan oo wax ku ool ah oo dhaqan gasha
warshada isbuunyada shaakir shoobla shoobla haashinew sidee u maymay waa digaagga shugriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaaya wed allo hadda shukri shaaf dhuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shinew shaakirtana may asa shaakir wayba warshada isbuunyadan katayida fayla soomaali
olow hoosaas adaaba shukri isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabti tayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hundurmo shahaad inhayna iyo isbuunyo shabshal bano inhayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone inkakadanto isku fiiri farmadoobaga ini shaakir ey ileen bershooba shiila waxa koobiyahay siday originaal farmadoobaga inkaseew warshada isbuunyada ee shaakir okayaala magaalada baydhabo dhinaga bakiin gobob hanka horjeedka warshada hashay fiska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kaleeto gudaha magaalada baydhabo iyo mayba usakiyaale bartamaaga suuqa qudaarta xafiiska la maarno mayba usakiyaale boostaajyada shabeelow barta ama walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal tumikow tumikow boqol soddon iyo seddex eberli hal tumikow tumikow boqol soddon iyo lix ama taleefonkan ka dambeeya oo eh eberli hal tumikow tumikow boqol afartan iyo kow warshada isbuunyada shaakir shaakir
la taliyaha guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane xasan abshirow iyo weli bashiir janayd isku qabday magaalada baydhabo oo ku hadalay dagaalka ciidamada dowladda soomaaliya iyo kala jiran ciidamo taabacsan wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland kaasi toy oo kudhiyi shalay degmada mandheera ee gobolka waqooyi bare ee dalkaas kenya iyoona la sheegay dagaalkaasi toy in dowladda kenya iyo qeybha ku qaadatay welina la taliyaha u sheegay in dowladda kenya iyo xadgudub weyn kusuubi hayto bismillahi raxmaan raxiim marka hore wali salaamay bahda saxaafadda dhammaan soomaaliya iyo biyo roogda wali kale salaamay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen dhammaan ummada soomaaliyeed gaar ahaan ummada koonfur galbeedka nool ee guddiga doorashooyinka didban ee guddiga doorashooyinka madax bannaan ee koonfur galbeed ee xogashada baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ee wali salaamay dhammaantood salaanta islaamka ka salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wali raadiyaha ee telefishinka ee ankoe hansirumey dhibaatada ka dheedii ee shalay oy hadgudubtii han iyo hadgudubtii kenya dagaalka ku dhihi ee beled xaawo waa dagaal iyad unku xugnu dagaal sharafta soomaaliya iyo dhibaatada soomaaliya ka haayta ee inin laka dhaawac la fadow wali ku xugnaha mar lamaad mar saddex hadku ta'siiyey dadkii shalay meeli ka dhimaday oo dhallinyaradii meeli ka halgantay ka dhamaatay ka dhimadeen iyo horta mudohor in ta'siiyey wali kale waybu ahaa ilaahay waybu intii ka dhaawacantiyo ama ilaahay booqda ku dhaay ee horta kenya waybu ahaa soomaaliya hani hadgudubtii kenya beled hawa waybu ahaa sooma ka tirsan kenya ma ka tirsan beled hawa waa soomaali soomaaliya isku le ee dagaalka kenya soomaaliya ka hayto hadgudubka oo waybu ahaa lama ilawaanka ee kenya ka hayta ma in sheegay ma indigay horta nin kenya soomaaliya wadankaana fara ku qaada soomaaliya iskule kenya ee waybu ahaa soomaaliya le beled hawa kenya ma in sheegay inay wadan sheeke ka hata sharafta soomaaliya iyo karaamada ummada soomaaliyeedna ilaalida ilaalida dirisnimada iyo muwaadinnimada oo dhabteen iyo ilaalida kenya intaasa aan ku digay intaasa aan sheegay anoo ka hadalow afka soomaali anoo ka hadalow ee waybu ah ummada koonfur galbeed afdhiyo anoo ka hadalow waybu ah dhammaan walaal dhalinyarada soomaaliya anoo aan hadalow waybu aan sheegay kenya iyo soomaali daddirise walaal ow weli malahay laan soomaaliya ee oo kenya ka hadgudub malahay kenya hadgudub joogto eh oo heshood iyo sharaftoob aan lahayn muwaadinnimo iyo dadnimo iyo wadaninimid iyo walaasman ka salaysan ana wada waybu waa soomaaliya isku le hadgudubtiya soomaaliya ka wada iniya dhaafta iniya roojida ee meylanaha soomaaliyana ma in sheegane soomaalidana ma in sheegane oo anka horeeyey oo ana salaamo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed mursash ee madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan dhammaan golaha wakiilada lamada aqal golaha wasiirada shaqaalaha ee ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ganacsatada ulmaa-udiinka ba in sheegaan ee dagaalkaas way dagaal ka ekaado doona haddii kenya lanku hortaagna buulaha lee ka ekaado doona ma e dagaal dhammaan ummadda soomaaliyeed in laka ihaaneysada lanka talagaliyo ma in sheegay waybu ah dhammaan ummadda soomaaliyeed inay dagaalkaas way ku qeyb qaadadan haduuda ama taaka soomaaliyana iyana angaata maana dowladda soomaaliya dagaal dadaalka iyo far iyo waybu ah wadda iyada anka mahadsanta waan angmaha nagaan mar labaad mar saddexaad ee maylana guuleystaa maylana guuleystaa maylana guuleystaa marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
isbitaalka daarudawa daynab how inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnamay daairadiinantanjeed daarudawa hosbital usumay daarudawa hosbital leylileema ifola isbitaal daawo nyaadhuwamay way diin diriko diinlay bilaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilowka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo busho walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal dictor alluunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidi dor maxamed abshiraa meele diyaarkinka eh iyo weliba indhomalkii dayaayo gaalangnamaykii dadaaraw kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom bikemistry ikan shaybaarka c b c a meele diyaarkinka ee horay indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashisee diyaara daawooyin casri eh oo nocyaalkii inkadi dambeeyeen eh digtooro yurub iyo eeshiya qalankaas kula duwena degdeg adanku daawaysadaasoo farmashiga daarudawa hosbital diyaarkiinka eh dadwiinow hore andeera dogownimo walka dandaroowey dadnamana antii adafiyawtuwa aman cudurka ha ku duduubo sariirtaba ad ha ku deguwayte gaaldilaafka dhiihan doonka lafaashay daleelahaas lufoofan wal adadeerasa male antii udurka kiin dabargooyna ada isku dabargooyi dareer diigsoy daarudawa hosbitaal walba ay doosiinka dadaahine daarudawa hosbital isbitaalna ka deegsaday dad badan ka daawaysadeena deeq allasheeniwa
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan qeybasha dhexe iyo dhugunsadaaytan akhyaaray intii lahangoyna dalaga ku boqow beero deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya weliba caqabadaha dhinaca shaqada ee hawajahaase haweenka ka shaqeeyo suuqa masigada ee magaalada baydhabo iyo on qaarsho hadaayagu hagooyogu dalagyada beero koonfur galbeed saameyn kuwelata dartee iyo hakadangalay shaqadiiyo ka haayeen suuqa masigada ee magaalada haddaba markii la hagooyay beero iyo weliba reed howlgalay haweenkii hakad ka galay shaqadiio ka hor intii la hangooynay beero deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya muxudiin xasan maxamed xusni iyo weliba warbixintun idinku diyaariyay haweenka ka shaqaysadaayeen suuqa masigada ee magaalada halkani waa suuqa goday oo lagu iibiyo dalagyada kala duwan ee beeraha ka soo go'a ee magaalada baydhabo waxaa suuqan ka xoogsada haween badan in muddo ah waxaa suuqa ka maqanaa haweenka ka ganacsada dalagyada beeraha oo hadda dib ugu soo laabtay kadib markii ay u soo go'een dalagyo taasi ayaa timid markii beeraha baydhabo ay ka badbaadeen ayaxa waxaa la keenayaa dalagyada sida misigada galleyda iyo digirta oo ay keenayaan qaar ka mida beeralayda magaalada baydhabo ee beeraha u soo go'ay si lacag ay uga beddeshtaan dalagyada tani waxay fursad u noqotay haweenka ka ganacsada dalagyada ee nolol maalmeedka reerahooda ka raadiya waxay hadda iibsanayaan dalagyada wixii ay isleeyihiin macaamilka way iibsanayaan nuurto xuseen cali waa hooyo haysata shan carruur ah waxay suuqan ka xoogsanaysaa muddo toddoba sano ah waxay ka mid tahay haweenka badarka iibiya ee bilooyinkii lasoo dhaafay markii dalagyadii beeraleyda keenayeen la waayey suuqa ka fadhiistay toddoba bilood balse hadda waxay dib ugu soo noqotay muddo laba toddobaad ka hor waxay sheegtay nuurto in muddadii suuqa ay ka maqanayd ee toddobada bilood ahayd inta ugu badan reerka ay qadayeen marka laga reebo habeenkii oo aabbaha reerka wixii uu soo helo dabka lagu shidayey ka hor xaalka reerka aanay qadi jirin waxay raashtay in duruufta ku qasabtay inay shaqadii dib ugu soo laabato markii ay maqashay in suuqa beeraleyda dalagyadii u soo go'ay ay keenayaan waxay hadda iibinaysaa misago iyo digir saad hadda aragaya digirtuuna galantay kahaashood un way qabsadaana tuma ikoow tuma ilaa mana sii nagaana miska sadi kuma ku qabsadaana sadi ishan una sii nagaana shaqadan maasha allah muddo oo ada ana todob sano ee ka guda jaray muddo aragday ada sii ruga maana ku roogay haddana hadda dib hankanaagden wala nahankanaagday mayba wada ruuf dartiye maadaama markii hor maana aragday ada dan idi i nagdi haddana haddana danha i nagdi maasha allah walaahi na eh ada walwiino oo hada ziyaado leh oo maana aragday unanta kahayna mabajaran laag adanta idil rooga fadi busta maanahaas ku fadho ama leyma walwiino saas eh hada geeka oo shal dareelna un hadanta kahayna ma jaran dukaame oo aragday ada dadka dukaame lalilan shaqeeyahay ma aha nuurto muddadii suuqa ay ka maqanayd caqabadaha ay la kulantay ayay ku sheegtay in carruurteeda shanta ah saddex ka mid ah ee dhigata dugsiga sare lacag darteed laba bilood loo soo ceeriyey hadda waxay rajaynaysaa in dhan kasta nolosha reerka ay maarayso dhaqdhaqaaqan suuqa goday ka bilowday ayaa yimid kadib markii beeralayda degmada baydhabo dalagyadii u soo go'ay ay bilaabeen inay suuqa u iib keenaan waxaa jira ganacsato dalagyada u iibgeeya dhanka magaalooyinka muqdisho gaalkacyo kismaayo iyo saakow faadimo cabdiraxmaan nuur muddo toban sano ah ayaa suuqan goday ee magaalada baydhabo dalagyada beeraha ka soo go'a ku iibinaysaa laakiin waxay ka mid tahay haweenka dhowaan suuqa mar ka fadhiistay waxay hadda dhowaan dib u bilowday shaqadii tobanka sano ay ku guda jirtay oo ay nolosha reerkeeda ku tiirsanaa waxay haysataa lix carruur oo agoon ah oo iyada hooyo iyo aabbo u ah waxay sheegtay inay ku filan tahay nolosha reerka marka suuqa uu fiican yahay iyadoona bilooyinkii suuqa ka maqanayd ay ku tiirsanayd reero qaraabada ah waxay iiga waramaysaa sida hadda ay dareemayso maadaama shaqadii suuqa dhaqdhaqaaqiisa dib uu u bilowday walta daruuriga intaan ku raadiyahay ooba ogu beeslan halna ambuguli la kariye soora la kariye aani la gade waa bariisii baasaa diidaadan goya ganacsiga ilaahay mahadi shukri leh oo tuliyoonka ka haysan surfiyada jelmadka laynayr hore surfiyada jelmadka ilaahay mahadle ka haysan alxamdulilah maysheena islahaa suuga oo misgeeda oo yaraati suuga oo hoolanka shal dareeraan saas daraadi yeesheentiya dhaha waa dhowr sani ka jar ataba meel baalin shal dareersin waay maya isku fedheenaa isku bahaani leh wallahi lehli wallahi waay wala beelay ilan suuq lay isku baranay ogda maalin kasta suuqan waxaa dalagyo u iibkeena tobaneeyo beeraley ah kuwaas oo ka kala yimaada deegaano kala duwan oo gobolka baaya ah laakiin kuwa halkan dalagyada keenaya waa kuwii u badbaaday dalagyada ee ayaxa beerahooda aan gelin xaliimo cabdi xasan waxaan kula kulmay gudaha suuqa goday ee magaalada baydhabo iyadoo wakhtigaas ka timid tuulada masuubiye oo baydhabo dhanka koonfur uga beegan siddeed iyo toban kilomitir waxay keentay oo lacag inay ku bedelato u socotay afar kintaal oo digir ah isla markii ayaa laga iibsaday waxay sheegaysaa in lacagtan ay rabto in ay ku arad baxaan oo ay reerka dhar iyo adeegyo kale uga iibiso waxay iiga waramaysaa waxay uga dhigan tahay in durbadiiba laga iibsado digirtii suuqa ay keentay haano gele e yar misgeen badan misgeedana noo eefogti shantokantaa la ka hadlay sanad ka hore abaarsatiba abaar nuuhi feerimay ku goy hati walba hati wala ku hadlay kada laanka mahana deyr waana langa ah jaan haano tinjira ariitano ku gadadi tamba ariitana tumun iko aano tumun shoodod ee haya wal ana aamay may wal kale may ku gan beerta walaaka kanta ha ana lay taabi lan kaleed ma taab cabdinuur ibraahim oo ah guddoomiyaha guddiga beeraleyda degmada baydhabo ayaa ragay in suuqa hadda xaaladda ka jirta aad ay u fiican tahay islamarkaana ilaa saddex kun oo haween ah suuqan ay ku xoogsadaan isagoona sheegay in haweenka hadda dib ugu soo laabtay suuqa ay gaarayaan ilaa sagaal boqol oo haween ah
haddii aan kaaga warramo magaalada baydhabo suuqeeda badarka lagu iibiyo suuqa gudey dhaqdhaqaaqiisa aad u fiican yahay beryaha beerihii waa soo go-een badarka hadda badarka beeceeda aada u fiican yahay alxamdulilah suuqana si fiican u fiican yahay waa wanaagsan yahay wallaahi hadda sanadahan dambe wadanka abaaru u batay haweenkii waa suuqii waa ka waa ka yar baxeen hadda alxamdulilah haweenkii suuqa waa kusoo wada noqdeen aniga boqolkiiba toddobaatan iyo shan suuqa waa kusoo wada noqdeen haweenka oo suuqa ka shaqaysta hadda tiradooda saddex kun ilaa iyo laba kun iyo shan boqol oo haween ah waaye alxamdulilah xaaladoodan aaday u fiican tahay kun meelahaas way way dhan yihiin ilaa iyo sideed boqol ilaa iyo kun way dhan yihiin kuwa hadda kusoo noqday xaaladda suuqa ayaa sii fiicnaan doonta toddobaadyada kale ee soo socda maadaama kuwo kale oo beeraley ah weli ay isku soo diyaarinayaan in suuqa goday ee dalagyada lagu iibiyo dhowaan halkan dalagyadoodii ay keenaan
qaybogi dambe barnaamijkan ayaa isla deernaa khiyaare wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya marwe foosiye abikar nuur iyo weliba ayaa ku hadalay cudurka coronavirus oo kafaafaha guud ahaan dalalka adduunka iyoona kiiskiinka dambooye ee hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in laku helay dalka sacuudi carabiya qof usug qabo cudurkaas haddaba wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya kulan iyo geega niskuweertay wasaarado la shaqeeyo wasaaradda iyo hay-adda laanta socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba ayay sheegtay in baaritaan lagu suubii doono dadka hagalow gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan dadka ku kooyo dalalka dariska leh soomaaliya sida etoobiya iyo kenya oo ay sheegtay in laku helay cudurka coronavirus dad qaba waxaan isugu imaadna waxawaaye cudurka coronavirus oo adduunka isaga gooshaya si xawli ah oo maalinba lagaaga soo sheegaya meel adiga kuu jirta meel dhow cabsida uu leeyahay siduu u socdo iyo annaga naftirkeena xaaladeenna wadan ahaan markaan fiirino meesha aan taaganna dadaal badan waa la sameeyey waxaan rabaa mahad celin qaasa inaan usoo jeediyo saddexda task force wasaaradda oo habeen iyo maalin ka shaqeynaya labadii sitmaano u dambeysay deerow waxaad ku celcelisaa hadalka dadkii muhiimka iskale muhiim horta idinka waay dadka technicalka oo ka shaqeeya oo wakti iyo u hore galab ilaa iyo habeen fadhiyey annaga kaliya waa idin madaxweyneynayna marka aad iyo aad aa u mahadsantihiin ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in dadaalkiina uusan ugu qadinin oo maaragtay ka hortag fiican aan samayno ka hortagga waxyaalo badan uu ka kooban yahay wasaarado badanaa nala wadaaga wasaaradda duulista hawada immigrationka wasaaradda arrimaha dibadda dadaa bannaanka naga jiro dhallinyaro meesha cudurka ka bilowday ku xayiran ilaa iyo laba biloodaa jirta ee dad ku xayiranaa jirta oo ee, sideed qofood oo iiraan taleefanadoodan dhegaysanaa ilaa iyo hadda ma keeni karno sababtoo annagoo aan diyaargarow fiican sameynin mas-uuliyaddaas mas-uuliyad cus- culus waay waxaa loo baahan yahay inaan taxadir annagoo qabno yacni awood leh inaan keenno oo aan meel ku karantiino markaas aan bulshada kusii dayno Ee, wasaarado badanaa nagala shaqeeyey iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waa u mahad celinaa iyagana idinka waxaan rabaa keliya inaan hoosta ka xariiqo bulshada iyo wasaaradda idinka idinkaa u dhexeeya idinka saa wax u sheegtaanna qayb weynay ka qaadanaysaa waxaan rabnaa wacyigelina labadan beri lagu dadaalay oo ah sida looga hortegi lahaa waxyaalaha la samayn lahaa wacyigelinta naftirkeeda dadaa kula daarta oo siyaabo kaloo kala duwan ma dhahayo waxay u jeedaan een, mal intention ay leeyihiin laakiin waa la iska warjecelyaa mararka qaarkood walaxaa lagu darsadaa waxaas lagu darsanaya waxaa laga yaabaa inay dhib keeni karto hadduu qofka aqoon u lahayn dhib weyn inay keeni karto infodemikadan uu sheegay waa run panic haddaa abuurto waxlaad sii qarabta ma ogey waxba samaynin marka sida loo tabinayo inaan ka wada hadalno idinkana intiina u baahan eh, cudurkan siduu ku faafo ee, waxyaalaha lagu kala qaadi karo see loo xakameyn karo horta aan idinla wadaagno annaga naftirkeena mas-uuliyaddana saaran ay tahay xogtii cudurka wasaarad caafimaad ahaan oo baahsan inaan idinka idinsoo gudbino idinkii marka idinkoo kaashanaya wasaaradda caafimaadka wax sax ah buuxa mas-uuliyaddeeda ay qaadi karto wasaaradda caafimaadka because iyaga usoo noqonaya mas-uuliyad haddii ay wax qalad sameeyaan aada gudbisaan mas-uuliyad weynaa idin saaran wax sahlan ma aha cudurka ilaahay hadda annaga xakameyntiisaan iyo inaan ka hortagnaan ku dadaalaynaa annagoo kaashanayna hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha dowladoo nagala shaqeeya wax sahlan ma aha laakiin eh, waajibkana saarana waxay tahay ilaa iyo tabarta meelay meeshay gaaraysa inaan gaarsiino ilaahay ha naga haayo yemen shalay midaan ka maqalnay Eh, hadda labadan dal saaka eh, isma wareysanin adaaba hadda ii sheegaya tunis iyo senegal cajiib afrika kusoo gala sabsaxaara hadduu soo gala inteen kala jirnaa etoobiya diyaarado badanaa ka yimaado dad badanaa ka yimaado waxaan isku daynay wasaaradda eh, duulista hawada iyo immigrationka inay inf- informationka sii haystaan manifestaha ay sheegaan dadka imaanaya ka imaanaya wadamada wadamo hadda ilaa iyo konton iyo sagaal dal uu xalay ahaa konton iyo sagaal dal ayuu gaaray ka badan sideetameeye kun oo qof oo- oo casesaa la arkay waa wax sida lagu kala qaadi karaa xitaa kubarada idin sharxi doonto ay aad u sahlan tahay laakiin ka hortagga waxyaalo badan uu uu faa'iido u leeyahay inaanu cudurkii aan qofka kale u gudbin waxaan la xiriirnaa oo aada mas-uul uga oo technical advice iyo iyo iyo qalab iyo nasiisan hay-adda w h o si dhow region ay leedahay regionkaas soomaaliya ay ka tirsan tahay oo la yidhaaha emro eastern iyo mediterranean eh, countrieska oo annaga aan ka mid nahay ee ilaa iyo shalay laba iyo toban dal ayuu saameeyey yemen shalaan maqalnay yemen waa waa- dooniyaheeda iyo dadkeeda waa waxay ka soo galaan badday noo soo dhaafaan waa aad u sahlan tahay meelaha qaarkood markaad tagtid magaalooyinka oo tuulada tuulooyinka bari iyo waxaad arkaysaa yemeniyiintii markabka kasoo degtay magaaladay dadka interaction la sameynaa dekadaha xitaa aeroboortka ma aha inaan keliya aan xooga saarayna dekadaha maraakiibta imaanaysa siday sheegeen ee wasaaradda ee shaqaalaheeda madaxdeeda bannaankay usoo baxaayeen dekadda waa soo galayeen dadka cuntay soo raadsanayen dadkay la sheekaysanayeen ma celin kartid laakiin haddii aad samaysid port unit oo iyaga qaabilsan markabka ugu taga soo jegareeya qofkii laga shakiya la geeyo meesha ama meeshooda lagu celiyo annaga soomaali ahaan wax weynaynoo tahay maadaama tabarta waddanka uu yaryahay marka idinka mas-uuliyadda idin saaran tabin keliya ma aha ka taxadir inaysan bixin hadal qalad ah oo dhibaato weyn keeni kara yaana hadalka idinku badinin ee, waxaan u malaynayaa presentationno badanaa ka dambeeya aad iyo aadan idinka mahad celinaa soo dhowaada ee, waa laydin tilmaamaa dadka directly haddaad wax maqashaan ama ta waxaan isku dayaynaa oo u qorshaysan ee, risk communication and community engagement unitkan ka shaqaynaya task force in si regular was- war-saxaafadeed wasaaradda uu uga soo baxo oo mararka qaarkood nala kor marin oo ma aragti wixii la raba la iska sheegin taas waxay sahlaysaa idinkii mar walba updated inaad tihiin haddii xataa u baahnaatiin wax zaa'id oo aad soo maqashaan dadaa loo xil saarayaa nambaro khaasaa laydin siinayaa toos wasaaradda waxaan rabaa wasaaradda iyo idinka inaan laydin dhexin idinkana idinku adkayno waxaan wasaaradda ka soo bixin walaalayaal wayaan la gudbinin dhibkeeday leedahay wasaaradda mas-uuliyaddeeday qaadanaysaa wax walboo la fidinaaya wider eh, platform in lala sheergareeyo idinkana dan idinta annaga dan ay noqota marka barasho wanaagsan waajibka allah noo wada fududeeyo mas-uuliyad weyn waaye ilaahay saa naga haayo insha allahu tacaala wasalaamu calaykum
guud ahaan akhyaaree barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo xusni hasaare ano maxamed cabdiraxmaan cabdulisiina dareersiyaay dhinac sanaadannin fidhi cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan dhammaantana isku duwan waliba sinkugu tabaanay sidaas iyo ammaano allah hamiin faylan